alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin sala allahu wasalama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamedi wacalaa aalih saxbihi wasalama tasliima kasiira waxaynu joognay baabu nawaaqid alwuduu xadiidta qaar ka mid ah ayaynu soo maray can caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayhi wasalama rasuulkeenu qabala wuxuu dhunkaday bacda nisaa'ihii dumarkiisii barhkood uma dabadeeta kharaja wuxuu u baxay ila salaati salaada xaggeedu u baxay walam yatawada' mana weysaysan akhrajahu axmedu axmed baa wari ayaa soo saaray wadacafahu lbukhaariyu imaamu lbukhaarina wuu daciifiyey waxaa markaa soo aroortay curwa ibnu zubayr inuu ku yidhi caaisha xadiidkan markay u sheegtay qultu laha man hiya ilaa anta qaala fadaxikat wuxuu idhi yay tahay adiga mooyaane macni waa adiga un taa u dhunkaday buu ku yidhi taa dumarkiisa ka mid a rasuulku dhunkaday sala allahu calayhi wasalama kolkaasay caaisha qosasho iyadoo arrinkaasi taqriirinaysa xadiidkan ikhwaani kalaam badan baa ku jira takhriijkiisa wuxuu ka mid yahay axaadiidta ahlulcilmigu ay aada ugu kala duwan yihiin tadciifkiisa iyo tasxiixiisa ahlulcilmi badani xadiidkan way daciifiyaan waxaa ka mid ah alimaamu albukhaari abuu xaatim alraasi yaxya bnu saciid ibnu maciin caliy bnu lmadini taraqudni ahlulcilmi fara badan ayaa xadiidka markaa cileeyey oo dacfi ku xukumay waay waxaa xadiidka dacfigaa ugu xukumeenna waxa weeye laba arrin labadaba waa mida curwaha sanadka ku jira culimada qaarkood waxay idhaahdeen curwa ibnu zubayrkii macruufka ahaa maahae waa curwa almusani baa la ydhaahdaa waana sheekh majhuula waa cilo cidolada cilada labaad ee lagu sheegay waa inqitaac weeyi si kastaba ha ahaatee ahlucilmi fara badan oo kale ayaa xadiidkan markaa quweeyey oo sugay waxaa ka mid ah ahlulcilmiga markaa tilmaamay inuu sugan yahay ibnu jariir atabari ibnu cabdilbar ibnu kathiir ibnu tarkumani iyo zaylaci sheekh axmed shaakir alimaamu alalbaniyuna isna wuu saxiixinaya cabdilcasiis ibnu baas qudhiisa marka ahlulcilmi fara badan oo kaleo mutaakhiriinta u badani welibana sidaasay xadiidka u quweeyeen markaa sida saxiixa xadiidku waa xadiid sugan weeyaan waxyaabaha markaa ay ku cileeyeenna waa laga jawaabay xadiidku masalada uu tusinaya ama mu'alifku u soo arooriye waxa weeye taqbiilu lmar'ati wa lamsuhaa laa yanqudu lwuduu haweenayda in la dhunkada iyo in la taabtaa weysada jebin mayso waayo hadday weysada jebinaysa rasuulku sala allahu calayhi wasalama dib buu u weysaysan lahaa masaladaasina waa masale khilaafiya weeye oo saxaabadii laga soo bilaabay iyo ahlulcilmigii ka dambeeyeyba way ku kala duwan yihiin ahlucilmiga barh ka mid ah ayaa waxay qabaan oo shaaficiyadu ka mid tahay haweenayda taabashada la taabto weliba bibaatinilkaf bay ku qaydaan lagu taabto waysada way jebinaysaa waxaanay deliishadeen aayadda qur-aanka ah ee ilaahay yidhi awlaamastumu nnisaaa awlaamastumu nnisaaa mulaamasada ama ayaa waxay ku fasireen markaa istaabashadii marka haddii haweenaydii la taabto qiraa'o kalena awlamastum bay sheegaysaay waxay idhaahdeen waxaa aayadda laga qaadanayaa inay weysadii jabayso tafaasiirta salafka qaar ka soo aroortayna way ku xoojiyeen bacdu ahlilcilmina waxay idhaahdeen maya eh weysadu ku jabi maysa haweenay in la taabto ama ogaan loo loo taabto ama yaan loo taabanin waaya waxaanay markaa deliishadeen koow xadiidkanay deliishadeen xadiidkan oo keliyana mawduucan kuma soo aroorina shawaahid buu leeyahy bay idhaahdeen waxyaaba macnihii axaadiid kaleoo macnaha laga qaadan karoo saxiixa waxaa ka mid ah xadiidkii ku yaalay saxiixaynka ee caaisha ay tilmaamaysay radia allaahu canha wa ardaaha rasuulka sala allahu alayhi wasalama xaggiisaa horaan dee isagu markuu tukanaayo xaggiisaa horeo kale aan jiifo marka uu waxa weeye soo sujuudaayo ayuu cagaha markaa iga qandhiidhin jiro deeta waan laaban jiray markuu kacana waan la kala bixin cagaha waan kala bixin jiray kuntu anaamu bayna yaday rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama wa rijlaaya fii qiblatih faidaa sajada kamazanii faqabadtu rijlaya faidaa qaama basadtuha basadtuhuma qaalat walbuyuutu yowmaidin laysa fiiha masaabix marka inuu rasuulku taabtay sala allahu calayhi wasalam uu saa u qandhiidhinaya xadiidkaasi ku cadiye ee haddii taabashada haweenayda lagu weyse jabayana salaada intuu ka baxo ayuu soo weysaysin lahaa manay dhicin in la yidhaahdo sida wadaadada qaarkood ay yidhaahdeen waxa suuragal ah inay rasuulka khaas ku ahayd sax maaha waayo khusuusiyadu deliil bay u baahantay wixii aan deliil loo haynini rasuulka sala allahu calayhi wasalam dee khaas kuma aha waxaa kaloo ay yidhaahdeen qaarkood waxaa suuragala inu maaragtay wuxu dhexeeyeen mara iyo wax la midi markuu qandhiidhinayey taasina waxa weeye sida xadiidka ka muuqata ama daahirkiisu yahay bay khilaafsan tahay saxna ma aha xadiid kalena isaguna uu jiro saxiixa ku soo arooray oo caaisha ay ka warramaysay radia allaahu canha inay rasuulka habeen weyday oo dabadeetana ay taataabatay dabeeto waxay tidhi gacantaydu waxay ku dhacday labadiisa cagood waxa weeyaan maaragtay xaggan baabacadooda ayay gacantaydu ku dhacday waay hadday taabashadu jabinaysa markaa salaaddu way ka jabi lahayd calaa kulli xaal bacdu ahlilcilmi waxay idhaahdeen weysada ma jabinayso taabashada haweenaydu ahlucilmi badan baana sidaa maray waana madhabka waxa weeyaan markaa qawiga ah ee raajixa ah weeye inaanay haweenayda taabashadeedu jabinahayn markaa weysada aanay jabinahayn haddii la yidhaahdo haweenayda mar kasta oo la istaabto sidii la doonaha laysu taabto weysadu way jabaysaana arrintaa xaraj iyo dee dhib baa ku sugan sida daahirka ah ee muuqata aayadda ay qabsadeen qolada hore awlamastumu nisaaa waxaa lagaga jawaabay cabdilaahi bnu cabaas oo ahaa xabrulumma tarjumaan lqur'aan ahaa fahamka kitaabka ilaahay rasuulku ugu duceeyey sala allahu calayhi wasalama ilaahayna u aqbalay wuxuu ku fasiray mulaamasada tii weynayd oo ah markaa waxa weeye jimaaca jimaaca ayuu ku fasiray bacdu ahlilcilmina waxay idhaahdeen macnaha ayaa markaa muuqaal dheer waayo haddii taabashadii haweenayda lagu fasiro la ydhaahdo taabashada ayaa jebinaysa yani xadadkii asqarka ahaa ee horeba loo soo sheegay unba halkaana laga qaadanaya laakiin haddii iyadoo qaa'idkii tusaale ahaan aayadda xagga hore lagu soo sheegay mulaamasadana jimaacii lagu fasiro waxay aayadda markaa laga qaadanayaa oy tilmaamaysaa xadadkii asqarka ahaa iyo kii akbarka ahaa labadaba inay sheegtay sidaasaana balaaqada qur-aanka kariimka ah laa'iqu ah oo waxa weeye ku habboon qaala wacan abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi idaa wajada axadukum midkiin marka uu ka dareemo fii batnihi calooshiisa shay-an waxuu ka dareemo oo calooshiibaa sanqadhiya wax la mida uu ka maqlay oo tusaale ahaan way qurhqudhlaysay ama way qurhuruclaysay waay oo fa ashkala calayhi uu ka labsi galo uu ka dheeh galo oo macnihii uu kala garan waaye a kharaja minhu shayun wax miyay ka soo baxeen am laa mise waa maya hee falaa yakhrujanna yaanu ka bixin min almasjidi masaajidka yaanu ka bixin oo macnihii si uu u soo weysaysta yaanu uga bixin isagoo isla weysadii baa kaa jabtay xataa yasmaca ilaa uu ka maqlaayo sawtan cod aw yejida ama uu ka helaayo riixan ur akhrajahu muslimun muslim baa soo saaray xadiidkana ikhwaani wuxuu daliilu yahay laba masalo labadaba masalada koobaad ee uu ina tusayaa waxa weeye xukmu shaki fi lxadai bacda tayaquni طahaara waxaanu xadiidku inoo caddaynayaa qofku haddii uu طahaaro yaqiinsaday oo inuu weyse qabay uu hubay tusaale ahaan ama salaada ha ku jiro ama yaanu ku jirin ama masaajidkaa jooga ama yaanu joogin mar haddii uu waxa weeye hubay inuu weyse qabo uu daahir ahaa oo dabadeeta uu ka shakiyo dahaaradiisaasi miyay ka jabtay mise waa maya dahaaradii buu istisxaabaya ayuu iska haysanaya dahaaradii ayuu waxa weeyaan ku camalfalayaa ilaa uu yaqiinsanayo inay dahaaradaasi meesha ka baxday waayo yaqiinta yaqiinunbaa meesha ka saarta sidaa awgeed baa xadiidkani wuxuu ka mid yahay adilada tusinaysa qaacidada cadiimka ah ee qawaacidda fiqiga ee waaweyn ka mid ah ee ah alyaqiinu laa yazuulu bishaki yaqiintu shaki meesha kagama baxdo yaqiinta yaqiin la miduhunbaa meesha ka saarta marka hadduu qofku waxa weeye yaqiinsanaa inuu daahir yahay shaki uu ka shakiyey dahaaradaasi inay ka jabtay waxba yeeli maayo dhinaca kale haddii uu yaqiinsanaa inaanu daahir ahayn oo tusaale ahaan aanu weyse qabin oo uu ka shakiyo talow miyaad weysaysatay mise maad weysaysan yaqiintii hore ee ah inaanu waxa weeye weyse qabin ayuu ku camalfalay shakiguna yaqiintaa marka uu dabadeed yimaado ictibaar ma leh waxaa kaloon u ictibaar lahayn marka ficilkii dabadeed uu yimaado waad weysaysatoo weysadii baad dhammaysay waxaad dabeeta ka shakiyay talow xubintaa miyaad maydhay taa kale mala maad maydhin ictibaar male mar haddii ficilkii aadma salaad baad tukatay waa dhammaysay waad ka baxday kadib baad markaa dib u shakidoostiniyo halkaa male waxbaa ka maqnaa sujuud baa maqnay mise may maqnayn ictibaar male waxaa kaloonu shakigu ictibaar lahayn kolka qofka waswaasku ku bato ee qof waxa weeye maaragta waswaasku ku badan yay uu yahay markaana shakigu ictibaar malo dee hadduu shakigiiyo waxa u hogaansamo cibaadadiisiiba khalkhal bay noqonaysa waay markuu rasuulkeennu yidhi sala allahu calayhi wasalama xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan macnuhu waxa weeyaan bay ahlulcilmigu idhaahdeen ilaa uu markaa yaqiinsado inay tahaaradiisi burtay ama ha ku yaqiinsada inuu sanqar maqlo ama ha ku yaqiinsada inuu waxa weeye ur helo iyadoo cid kalena markaasoo dee ay ka soo bixi karta aanay u dhoweyn ama meesha fadhiin si kaloon labadaa ahayn hadduu ku yaqiinsado inay wax ka soo baxeen oo tahaaradiisa ay jabtayna waxa weeyaan markaa yaqiintaa waa lagu camalfalay waa mas'alo masalo labaadoo xadiidku inoo sheegayaa waxa weeye anna riixa naaqidun lilwuduu neefta qofka xagga dambe ka timaadaa ama cod ha lahaata ama yaanay lahaanine way jebinaysaa weysada weysada way jebinaysaa xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan masaajidka intee baanu ka baxahayn intee baanu weyse tegahayn ilaa uu sawdka ama riixdaasi waxa weeye uu helaayo haddii laakiin arrimahaasi ay meesha yimaadaan weyse jabayaaba macnuu noqonay waay xadiidkani markaa waxaa kaloo uu faa'iideynayaa faa'iide muhiimahoo ku saabsan albaabka waswaaska in la xidho albaabka waswaaska in la yska xidho qaala wuxuu uhi wacan talqi bni caliyin radia allaahu canhu saxaabigaa waxaa laga wariyey qaala annahu qaala inuu yidhi qaala rajulu nin baa yidhi masastu waxaan taabtay dakari xubinkayga taranka ayaan taabtay markaa masastu iyo masistu waa luqataan masastu waxaan taabtay dakari aw qaala ama wuxuu yidhi alrajulu ninku yamusu wuxuu taabanayaa dakarahu dakarkiisuu taabanayaa fi salaati salaada dhexdeeda acalayhi wuduu'un weysa miyay saaran tahay faqaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama laa maya ay laa wuduu'a calayh inamaa huwa in kaleba maaha eh dakarkaasi badcatun waa xubin minka adiga kaa mida xubin kaa mida weeye markaa xubnaha kale inaad taabataa sidaanay weysada waxba u yeelahayn ayaanay tanina waxba u yeelahayn akhrajahu lkhamsatu shantaa soo saare wa saxaxahu ibnu xibbaana ibnu xibbaanna wuu saxiixiye wa qaala ibnulmadiini ibnulmadiinina wuxuu yidhi huwa isagu axsanu min xadiidi busra xadiidka busra waxa weeye wuu ka maaragtay fiican yahay xadiidka busrana waa xadiidka inoo iman doona waay xadiidkan markaa bacdu ahlilcilmi baa daciifiyey oo uu ka mid yahay alimaamu shaafici iyo abuu xaatim iyo abu zurca iyo bayhaqi iyo taaraqudni iyo ibnuljawsi iyo ay ka mid yihiin waxaanay ku cileeyeen nin sanadkiisa ku jira oo sanadka xadiidku ku wareegayo oo talq ibnu caliyigaasi u dhalay oo qays ibnu talqi la idhaahdo waay waa tahay qays ibnu talqigaasi oo aabbihii talqi ibnu cali ka warinaaya ayaa waxa weeyaan maaragtay ayaan agtooda qawi ahayn oo bacdu ahlilcilmi markaa ay ka hadleen laakiin ahlulcilmiga qaarkood baa la helay oo ka mida weliba ahlulcilmigii hore oo haddii allaba kuu roon yahay tawhiiqiyey oo yaxya bnu maciin ayaa markaa tawhiiqiyey yihi shuyuukhun yamaamiyatun hiqaat isaga iyo waxa weeyaan maaragtay nin kale marka calaa kulli xaal xadiidku sida raajixa ah ninkaasi hadduu uga hooseeyo waa xasanulxadiid weeye qays ibnu talqigaasi hadduu uga hooseeyo waa xasanulxadiid sidaa awgeed baa jamaaco kale oo ahlulcilmiga ka mid ahi xadiidka waxa weeye way quweeyeen inuu sugan yahay baanay sheegeen alimaamu alalbaniyuna xadiidka wuu saxiixiye markaa xadiidkani waa xadiid markaa sugan weeye hadduu ugu darajo hooseeyo waa xasan waxaan u sheegayaa ana masa dakari laa yanqudu lwuduu dakarkoo la taabtaa inaanay weysada jabinayn baa xadiidkanina sheegaya qaala wuxuu yidhi wacan busrata binti safwaana waxaa laga wariyey busra binti safwaana radia allaahu canha waxay ahayd markaa saxaabiyad qurayshiyada bay ahayd oo busra bintu safwaan ibnu nawfal ibnu asad ibnu cabdilcuza baa la odhan jiray waraqa ibnu nawfal oo aa garanaysaan walaalkiibaa dhalay oo waraqa ibnu nawfal ba adeer u ahaa anna rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yihi man masa axadka taabta dakarahu dakarkiisa qofka taabtaa falyatawada ha weysaysto akhrajahu alkhamsatu shantaa soo saaray wa saxaxahu tirmidiyu tirmidina wuu saxiixiyey wa bnu xibbaana ibnu xibbaanna wuu saxiixiyey qaala albukhaariyu imaamu lbukhaarina wuxuu ihi huwa isagu asaxu shayin fii hada albaab waa shayga baabkan ugu asaxsan ayuu yidhi baabkan marka waa shayga ugu asaxsan buu yihi baabkan ku saabsan masu dakar weysada ma jabinaysaa mise ma jabinayso xadiidkanina ikhwaani waa xadiid saxiixa weeye shawaahid fara badan baanu leeyahay saxaabo fara badan baana laga wariyey arrinta ku saabsan masu dakar inay weysada jabinayso xadiidka sheegaya saxaabo badan baa laga wariyey oo ay ahlucilmiga qaarkood tilmaamayaan ilaa toddoba iyo toban saxaabi in laga wariyey arrinkaa marka xadiidkanna waa xadiid markaa saxiixa xadiidkii hore qudhiisu uu sugan yahay baynu nidhi alimaamu nawowi raximahu llah ayaa markuu xadiidkaa hore ee talq ibnu cali ka hadlaayey ayaa wuxuu uhi innahu daciifun biitifaaqi alxufaad xufaaddu waxay isku waafaqsay inuu daciif yahay laakiin arrinkaasi waa wahmi baa la yidho waa la qabsaday sidaa awgeed baa ibnu cabdilhaadi waxaa laga yaabaa inuu isaga ula jeedo markuu leeyahay wa akhta'a man xaka alitifaaqa calaa dacfi uu gefay cidda itifaaq ku soo rartay dacfigiisa laysku waafaqsan yahay ciddaasi way geftay buu yidhi isku soo duuduuboo labadan xadiidba labaduba way sugan yihiin sannad ahaan xagga marka la eego macnaha ay tusayaan sidaa aad arkayso nooc tacaarudaa jira oo xadiidka hore wuxuu faa'iideynayaa masu dakar inaanay dhib lahayn yacni weysadii inaanay jebinahayn xadiidkan dambena wuxuu faa'iideynayaa weysada inay jebinayso sacaynkaa maha markaa sidee laysu waafajinayaa ahlulcilmigu waxay ku leeyihiin saddex dariiq waa iska soo khulaasaynayn hadalka ku jira aada buu u badan yahay bacdu ahlilcilmi waxa ay markaa mareen arrinta ku saabsan haddii allaba kuu roon yahay in la rajaxayo xadiidka waxa weeyaan maaragtay busra oo haddii allaba kuu roon yahay masu dakar weysada uu jebinayo oo xadiidkaa busre ee dambe ayay qaateen waay ahlucilmiga sidaa maray qaarkood xadiidka hore waabay daciifinayaan qaarkood waxay leeyihiin waa mansuukh oo xadiidkan dambe ayaa nasakhay waata daciifintae inuu xadiidku sugan yahay waynu sheegnay ahlucilmiguna waxyaabaha lagu soo arooriyey sanadkiisa way ka jawaabeen waata naskhiga ah sax maaha in la ydhaahdo waa la isnasakhayaan waayo taariikhda lama oga taariikhda lama oga marka la leeyahay naskan naskanu naskha waa in taariikhda la ogyahy waa ta kale in la jamciyaana waa inay suurogeli weydo bacdu ahlilcilmina waa qolada labaade waxay idhaahdeen waxa weeye haddii allaba kuu roon yahay masu dakar weysada jebin maaye oo sida xadiidkaa hore dalqi sheegaayo ayay qaateenoo waxay idhahdeen ma jebinayo lagama yaabana wax alla wuxuu yeelayaa ma jira bay idhahdeen waaye oo markaa way kala rajaxeen oo kaasi ayay qaateen sheegaaya hal huwa ilaa badcatun mink markaa ma jebinaya bay idhaahdeen waa dariiq kaloo bacdu ahlilcilmi ay mareen ahlucilmiga qaarkoodna waxay idhahdeen maya labada xadiid labaduba mar hadday sugan yihiin waa in la iswaafajiyo in la iswaafajiyo ayaana fiican waayo icmaalu daliileyni awlaa min ihmaali axadihima labada daliil in lagu wada camal falo ayaa ka fiican midkood in meesha laga saaro sidee loo jamcinayaa laba dariiq ba ahlulcilmigu ku leeyihiin bacdi ahlulcilmiga ka midi waxay idhaahdeen qofku hadduu xubintiisa taranka taabto weysadu ka jabi maysa laakiin inuu iska weysaysto istixbaaban ayaa loo jideeyey waa inuu markaa weysaysta istixbaaban marka amarkaa fal yatawadda istixbaab bay ku xambaareen waana sida sheekh islaam raximahu llahu uu rajaxo masaladan sidaasi ayuu rajaxa bacdu ahlilcilmina waxay idhaahdeen farjiga marka uu qofku u taabto farsigi farjigiisa bishahwa shahwo daraaddeed markuu u taabto weysadii way ka jabaysaa haddii laakiin gacantuna ay kaga dhacdo oo aanu markaa bishahwa u taaban weysadii ka jabi mayso waxyaabaha ay ku xoojiyeenna waxaa ka mida innamaa huwa badcatun mink marka ay gacantuni kaaga dhacdo can hayri qasdin xubnahan kalu dee iska shabaha soo maaha sida gacantaadanoo taabatay iyo dhegtaadoo taabatay ibuu shabaha laakiin marka aad waxa weeye lishahwa u taabato dee xubnihii kale ma shabaho ee garo waay isku soo duuduubo waxaad mooddaa inuu ugu raajixsan yahay labada xadiid in la iswaafajiyo oo weliba laysku waafajiyo in la idhaahdo istixbaab in markaa weysada lagu xambaaro haddii la idhaahdo maxaa bishahwa dariiqa ama qowlkaa loo qaadan waayey sida ahlulcilmiga qaarkood ay baraarujinayaan wax daliilahoo cad oo kala farqinaya markaa bishahwa iyo bikayri shahwa ayaan jirin wallaahu aclam qaala wuxuu uhi wa can caaishata radia allaahu canha caaisha waxaa laga wariyey ana rasuula allah rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi weliba masaladaa intaynaan dhaafin waxaynu ku yar daraynaa qofku sida raajixa ah gacanta xaggeedan markaa baabacda inuu ku taabto iyo xaggan dhabarkeeda inuu ku taabtaa farqi ma kala laha bacdu ahlilcilmi oo shaaficiyada markaa ah ayaa bibaatini lkafi inuu ku taabto ayay markaa ku xidhaan waaye waxa ay cuskadeen ama deliishadeenna laguma waafaqin sidaasoo kale sida raajixa ah farqi ma kala la kiisa ama xubintiisa iyo xubinta cid kale farqi ma kala laha inkastoo bacdu ahlilcilmi oo markaa kala farqiya ay jiraan laakiin dee faariq udhexeeyaan jirin qofka dakarkiisa hadday ku jabayso ka cidda kalena way ku jabayso waata kale eh haweenaydina waa sida ninka oo kale bacdu ahlilcilmi baa yidhi raggay ku gaar tahay haweenaydi iyadu hadday xubinkeedii taabato dhib male bacdu ahlilcilmi baa yidhi ama fuqahada qaarkood ma garat laakiin waa laga xoog badan yihi waayo axaadiidta ku soo aroorta masalada qaar baa sheegaysa wa ayuma imra'atin masat farjaha faltatawada haweeney kastaoo iyaduna maaragtay xubinkeeda taabata ha weysaysato soo ma aragtid xiniyihii iyagu dhib male insha allah sida ahlucilmiga badidoodu ay mareen taabashada qofku uu taabtaa iyadu waxba dhib ma laha duburta qudheeda iyada markaa qudheedana bacdu ahlilcilmi ayaa waxay idhaahdaan way jebinaysaa laakiin wallaahu aclam wax daliilo waadixa ma laha wax daliilo waadixa ma laha waaya qaala wuxuu uhi wacan caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala rasuulka ilaahay wuxuu ihi man asaabahu qofka uu haleelo qay-un matag ee mataga aw rucaafun ama rucaaf uu haleelo goror rucaafku waa dhiigan qofka sanka ka yimaada soomaad arag waan gorarayso lama idhaahdo waa khuruuju dami min alanfi dhiiggu inuu sanka ka soo baxo weeye aw rucaafun ama waxa weeyaan gororkaasi uu haleelo aw qalsun ama hanjaleelooda qalsigu matagga ayay ka soo yar sokaysaa markaa waaye matagga ayay waxa weeyaan maaragtay ka soo maaragtay sokaysaa markaa waa hanjaleelada waxaynu idhaa bay u dhowda aw madyun ama madi ay haleesho falyansarif ha gadoomo oo falyatawada ha weysaysto yacnii salaadda intuu ka baxo ha soo weysaysto uma dabadeetana liyabni ha ku sii dhiso calaa salaatihi salaadiisa oo macnii halkii markii hore uu marinayay ugu joogtay ha ka sii qaado wa huwa isagoo fii daalika kaasi dhexdiisa laa yatakalamu aan had lahayn intaa uu soo weysaysanayuu dib u soo tahaaro qaadanayo juu qoran maayo akhrajahu ibnu maajah ibnu maajah baa wariyey wa dacafahu axmedu axmed baa daciifiyey iyo wa hayruhu hayrkii xadiidkan ikhwaani waa xadiis daciifa weeye xadiidkani waa xadiis daciifa daciifna wuxuu ku noqday ninka la ydhaahdo ismaaciil ibnu cayaash baa sanadkiisa ku jiro ibnu jurayj ka warinayey ibnu cayaashkaasina waxay ahlulcilmigu idhaahdaan haddii allaba kuu roon yahay beledkiisa oo maaragtay ilan shaami buu ahaa ee shaamiyiinta wixii aan ahayn wuxuu ka wariyo shaamiyiinta kayrkood wixii uu ka wariyaa waa daciif waay markaa shaamiyiintu ahlubeledkiisa ah wuxuu ka wariyo ayuunbaa sugana wixii kale waa daciif ibnu jurayj buu ka warinayaa ibnu jurayjna markaa shaami ma aha marka calaa kulli xaal xadiidkani waa xadiis daciifa ahlulcilmiguna way daciifiyeen oo ahlucilmi fara badan ayaa daciifiyey haddaynu u soo noqonno masaa'ilka uu sheegaayo matagga iyo rucaafka iyo hanjaleelada arrimahaasi sida raajixa waysada jebin maayaan hase ahaatee bacdu ahlilcilmi ayaa waxay idhaahdeen markaa way jebinayaan xadiidkan aanay deliishadeen oo xadiidku waa daciif jawaabtiisu waa intaasun waxaa kalooy deliishadeen xadiid kale oo sheegaya ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaama fa aftara fatawada'a rasuulku intuu matagay ayuu dabadeetana weysaystay kaana waa laga jawaabay oo waxa lagu waxaa lagaga jawaabay matagga dabadii rasuulku weysaysigu weysaystay kuma cabba inuu matagu weysada jebinaayo waayo mataga daraaddi buu weysaystay markii hore inuu markaa aanu weyse qabin baa dhici karta soo ma aragtid waxaa dhici karta waxa weeye liajli tajdiid alwuduu inuu weysaysto markaa kuma cabba xadiidkaasna sidaa awgeed baa qayga iyo rucaafka iyo qalsiga iyo waxyaabahaasi xadiidkanunbaa ku soo arooray wax kaloo sheegaya inay weysada jebiyaanna lama hayo sidaa awgeed weysada jebin maayaan amaa madida hore waataynu u soo marray inay iyadu weysada jebinayso horaynu usoo marray xadiidkii calay saladan kale ku saabsan uma liyabni calaa salaatiha xadiidku sheegayana yani iyadana markaa waxba kumay asixin waa xadiidkan sheegayaana waa xadiid daciifa weeye waa tahay qaala wuxuu uhi wa can jaabir bni samurata radia allahu canhuma waxaa saxaabigaa laga wariyey ana rajula ninbaa sa'ala nabiya nabiga weydiiyey sala allahu alayhi wasalam atawada'u waa min baabi xadfi hamsati listifaami ay aatawada'u miyaan ka weysaystaa min luxuumi alghanami ay min akli luxuumi alghanami cunista hilibka adhiga qaala wuxuu uhi in shi'ta haddaad doonto haddaad doonto ka weysaysto qaala wuxuu idhi atawada'u miyaan ka weysaystaa min luxuumi alibili ay min akli luxuumi alibil cunista hilibka geela qaala wuxuu idhi nacam haa ka weysayso akhrajahu muslimun muslim baa saxiixa ku soo saaray xadiidkan markaa muslim baa wariyey waana xadiid sugan oo waxa weeye saxiix ah ilaa ibnu lkhusayma uu ka yidhi lam nara khilaafan bayna culamaa'i alxadiidi ana hada alkhabara saxiixun min jihati naqli kala duwanaansha kumaanaan arag culimmada xadiidka dhexdooda in khabarkani uu sugan yahay xagga naqliga uu sugan yahay amaa marka la eego macnaha xadiidku uu sheegaayo waxaa laga qaadanayaa cunista hilibka geela la cunaa inay weysada jebinayso waayo isaga ka weysaysaa rasuulku uhi sala allahu calayh wasalam laakiin hilibka adhiga cunista la cunaa weysada markaa ma jebinayso sidaana waxa maray alimaamu axmed ibnu xambal ayaa maray waxaa sidaasoo kale waxa weeyaan maray caamatu ahlilxadiid culimmadii ahluxadiidka badidoodu waa siday mareen sida isxaaq ibnu raawiye iyo ibnu khusayme iyo kayrkood ha waa sida ay markaa mareen xadiid kalena wuu jiraayoo isna saxiixoo masaladaa sheegayo sunantu ay soo saareen wa min xadiidi ilbaraa ibni caazib radia allahu canhu qaala su'ila rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam can ilwuduu'i min luxuumi libil faqaala tawada'uu minha hilibka geela weysaysiga laga weysaysanayaa la weydiiyo kolkaasuu yihi ka weysaysta amar buu ku bixiyeyba tawada'uu minha ka weysaysta wa su'ila can luxuumi alghanami faqaala laa tatawada'uu minha hilibka adhigana wuxuu yidhaha ka weysaysanina marka xadiidkaa baraa iyo xadiidkan jaabir ibnu samura laba xadiid oo saxiixa weeye labaduba hilibka geela in laga weysaysanaayo ayay markaa sheegayaan a'immada fuqahada ah badidoodu iyagu waxay idhaahdaan laga weysaysan maayo hilibka geela waa sida imaamu axmed mooye saddexda imaam ee kale ay ku tegeen shaafici iyo maalik iyo abu xaniifa iyo fuqahada badidoodu waa sida ay idhaahdaan cidlana mari maayaane waxay qabsadeen xadiidkii jaabir ee sugnaa ee tilmaamayey kaana aakhira alamrayni min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama tarku lwuduu'i mima masat innaar ama mima ghayarat innaar wuxuu ahaa labada arrin koodii dambeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ku dambeeyey inaanu ka weysaysan oo uu ka taga ka weysaysiga wixii dab galay ee dabku taabtay wixii markaa la kariyey ama dab galay inaanu kuway ka weysaysan ayaa rasuulka sala allahu calayh wasalam arrinkiisii dambe u ahaa marka waxay idhahdeen xadiidkan ayaa waxa weeye nasakhaaya xadiidkaa sheegaaya hilibka geela in laga weysaysto waay laakiin adigu calaa kulli xaal waa laga jawaabay arrintaa jawaabo kala duwan ayaa lagaga jawaabay oo culimmada qaar xadiidkaasaabay ka hadleen oo idhaahdeen xadiidka waa lasoo ikhtisaariyey xufaada badidoo qaar badan oo ka midu waxabay idhaahdeen xadiidka jaabir waa lasoo koobay sidaaba mu ahayn waay oo uu ka dheeraa intaa si kastaba ha ahaatee sida ahlucilmiga qaarkoodina haddii la ydhaha waaba saxiix oo uu sugan yaho sidanuu saxiix ku yihi waxaa la odhanayaa waa caam xadiidka sheegaaya hilibka geelu inuu weysada jabinayo laga markaa weysaysanayaana waa khaas khaaskana caamka waa lagu xambaarayaayo wixii caamka ahaa haddii masale khaasa ay soo aroorto dee waa lagu khasisaya marka hilibka geelana waa laga weysaysanaya laakiin wixii kale ee dab galay lagama weysaysanaya macnuu noqonaya soo ma aragtid sidaasaa alimaamu nawowiyi uu ku sheegayaa haddii alaba kuu roon yahay sharaxa muslimka marka inuu jebinayo ayaa aqwaa daliilan waxaana la yidhi waa qowlkii hore imaamu shaafici ee qadiimka ahaa shaaficiyadana qaar ka mida ayaa markaa rajaxay qowlka ah oo uu ka mid yahay ibnulmundir oo uu ka mid yahay ibnu khusayma oo uu ka mid yahay markaa bayhaqi waynu garanayna madhabka alimaamu shaafici halku ka taagnaa iyo naasirulmadhab inuu ahaa oo uu ka mid yahay alimaamu nawowiy oo wuxuu ihi hada almadhabu aqwaa daliila wain kaana aljumhuuru calaa khilaafi madhabkana xagga daliilka kolka la eego xoog badan buu yidhi ma garatay haddaynu haddaba nidhi hilibka geelu wuu jebinayaa weysada ama jiidhka ha noqdo hilibkaasi ama baruurta ha noqdo ama kuruska ha noqdo ama beerkiisa ha noqdo hilibkiisa oo dhan wuu jebinaya sidaasoo kale ama ha yaraado ama ha badnaado ama duqad ha laga dhigo ha la ridqo ha la googooyo ya ama yaan la googoynayo isagoo darabtiisiiyo ha laga dhirgo macnii hilibkii geelu waxa weeye sidii loo dhigaba uu jebinaya ma garata ama saambuuse ha lagu guro ama saamweyj ha lagu guro waa hilib geelu ha daliil baa laga doonayaa nin kale waxa weeye ma jebiyo amaa odhaahda odhanaysa dee hilibnimadii uu ka baxay ta noocaas oo magac kaleu yeeshay arrinta noocaasi way jabantay waayo hilibnimadii xagguu kaga baxay bahashan yaree xagga sare mooyaane xagga hoose marka la tago sawkan hilibkii fadhfadhiye ku jira miyaanu hilibkii ahayn sidaa markaad saambusaa u kala jeexday hilibkii haddii laga soo daadiyo miyaanu hilib ahayn maciid ba haddaa ya markaa waxa weeye qowlkaasi waa qowl daciifa weeye ha ku degsoomin waay masaladaasina tacayinkaasa weeye ama arrinta ku saabsan waa maxay xikmadda hilibka geelu uu u jabinaayo haddii allaba kuu roon yahay weysada wallaahu aclam sida xoogga badan xikmaddu marka waa tacabudi waa laynagu addoonsado o ilaahay baynu ku caabudaynaa ma garanayno sidaa awgeed baa waa hilibnimada hilibkaa haddii la cuno uu jabinaya haddii la kariyo kow dheh iyo haddii aan la karinba oo qaydhinka ma lagu cuni karaa ya maraqiisu ahlucilmigu markaa way ka hadleen sida saxiixa ah haddii aan dee hilib yaax ku dhex jirjirin ilan mararka qaar waxbaa ku dhex jirjira moogta haddaanay wax ku dhex jirjirin hilibi sida saxiixa maraqu dhib ma laha sidaasoy tahay mar haddii hilibkii unuu ka baxa in laga taxaruso layska ilaaliya fiican soo ma aragtid waaye hilibkii geela tusaale ahaan waxaa dhici karta iyadoon la karin in la cuno soo maha way dhici karta haddii la qallajiyo ka waran oo loo dhigo waxa weeyaan cadceedda loo dhigo oo dadka qaarkood markaa milix yarbaabay ku daraan milix yarna lagu daro halkaa ay ku qalalo oy qallajiso oo isagoo yar dhanaanaaday oo qalalay halkaa la cuno ka war xaaraan ba la ma aha waysadiina wuu jebinaya ma fahamtay haddana laba karin markaa karinta iyo waxa weeyaan maaragtay hilibkan geelu laba arrinoo markaa isku xidhan maaha calaa kulli xaal qaala wuxuu ihi wacan abi hurayrata radia allaahu canhu waxaa laga wariya صaxaabigaasi abi hurayra qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalama man gasala qofka maydha mayitan meyd qofka maydha falyaktasil ha maydho waman xamalahu qofka qaadaana falyatawada ha weysaysto akhrajahu axmedu axmed baa soo saaray wanasaa-iyu nasaa-ina wuu soo saaray watirmidiyu tirmidina wuu soo saaray waxasanahu xasan baanu markaa ka dhigay oo wuu taxsiiniyey waaya wa qaala axmedu imaamu axmedna wuxuu yidhi laa yasixu ku asixi maayo fii hadalbaabi baabkan shay un shayna ku asixi maayo xadiidkan qudhiisa ahlucilmi badan baa ka hadlay oo waxa weeyaan maaragtay haddii allaba kuu roon yahay daciifiyey bacdu ahlilcilmina way quweeyeen oo tirmidigaasi ka mid yahay ibnu xibaan qudhiisu uu ka mid yahay alimaamu dahabi uu ka mid yahay ibnu xajar qudhiisu waxa weeye uu ka mid yahay alimaamu lbukhaari qudhiisu waxaan leeyahay alimaamu alalbani qudhiisu uu saxiixiyey marka calaa kulli xaal xadiidku marka wuxuu leeyahay shawaahid shawaahidaasaana isquweynaysaa amaa marka la eego macnaha uu xadiidku faa'iideynayo arrinta ku saabsan qof meyda qofka maydhaa ha maydho ahlulcilmiga badidoodu waxay leeyihiin kitaabuulquslina insha allah waynu ku arki doonaa masalada waajib ma aha qofka qof meyda maydhaa inuu isna maydhaa waajib maaha oo xadiidkan maxaa lagaga jawaabayaa dee culimmada qaar baba daciifinaya kuwa sugayaana waxay idhaahdeen waxaa lagaga jawaabayaa xadiid kalaa soo aroortay oo sheegaysa inaanay waajib ahayn waxaa ka mid a xadiidka ibnu cumar ee uu leeyahay kunnaa naqsilu lmeyita fa minaa man yaqtasilu wa minaa man laa yaqtasil meydkaanu maydhi jiray id mid maydha iyo midaan maydhanin labaduba naga mid bay ahayn xadiid kalaa isna jira oo tilmaamaya qofku meydka marka la maydho inaanu dadka maydhi ku waajibin hadday doonaana maydhanayaan hadday doonaana aanay maydhanahayn marka calaa kulli xaal alimaam alalbaniyu axkaam aljanaa'iska kitaabka kitaabkiisa qiimaha badana la ydhaha xadiidkan markuu soo arooriyo wuxuu tilmaamayaa hadal ah xadiidkan waxaa waajibnimada ka sarfinaya laba xadiid oo kaloo soo arooray marka qofkaasi inuu maydhanayo inay waajib tahay xadiidka laga faa'iidaysan maayo ee waxaa lagu xambaarayaa un cala alistixbaab hadduu qofku meyd maydha inuu isna maydhaa waa uu sunna uun waajib kuma aha waa u sunna un amaa arrinta weysada ku saabsan wax kale oo ma ogin waxa weeyaan maaragtay shaahido ah ama waxa weeyaan xoojinaya sidaa awgeed baa haddii laydhaha xadiidku uu sugan yahay sida ahlulcilmiga qaarkood ay marayaan iyadana insha allah istixbaab ayuunbaa lagu xambaaraya oo sida caamatu ahlilcilmi ay mareen ma odhan karo waxa weeyaan waa waajib ma odhan karo qaala wuxuu uhi wacan cabdilaahi bni abi bakrin radia allahu raximah llah waxaa laga wariyey cabdilaahigaasi sheekha la odhan jiray ana fi lkitaabi kitaabkii inuu ku sugnaa aladii kaasoo katabahu rasuulu llah rasuulka ilaahay uu u qoray sala allahu alayhi wasalam licamri bni xasmin camr bni xasmin uu u qoray camr bni xasmin wuxuu ahaa saxaabi ansaari ayuu ahaa ha oo qiimo badan oo saxaabada rasuulka ka mid ah camr bni xasmin zayd baa la odhan jiray alkhasraji alansaari waxaa kitaabkaa ku sugnaa anlaa yamasa inaanu taaban alqur'aana qur'aanka ilaa daahirun qof daahira mooyaane rawaahu maalikun maalik baa wariye mursalan xaalo uu yahay mursal oo taabici rasuulka waxa weeye u tiirinayo wawasalahu waxaa xidhiidhiyo wasliya annasaa'iyu nasaa'iya ibnu xibbaana ibnu xibbaan wahuwa isaguna macluulun waa mid cillo u saaxiib ahoo cilaysan weeyi xadiidkaasi waa xadiid macluula waxaa la idhaahdaa marka haddii aan laba kuu roon yahay cillo qarsoon oo xadiidkaasi uu ku daciif noqonayo ay ku sugan tahay xadiidkan marka la eego sanadkiisa dacfi baa ku sugan waaye oo imaamu maalik wuxuu wariyey isagoo markaa mursala ayuu wariyey ahlulcilmigaa kalena way wasliyeen laakiin ahlulcilmigu waxay tilmaameen ninka la yidhaahda alxakam ibnu muusa xadiidkan waxaa ku qaldamay ninka la yidhaahda alxakam ibnu muusa oo sulaymaan ibnu daawuud buu yidhi wuxuu yihi markaas sulaymaan ibnu daawuud markuu xadiidka warinayo sanadkiisa can sulaymaan ibni daawuuda laakiin waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen sida saxda ahi waxa weeye sulaymaan ibnu arqam ninkii la odhan jiray weeye sulaymaankaasi ina daawuud maaha sulaymaan ibnularqamkaasina waa matruuk bay yidhaahdeen a'imo badan baa markaas sidaa tilmaamay oo sulaymaankaasa laysku haya a'imo badanina inuu yahay ibnu arqamka matruuk ahaa bay markaa maraya si kastaba ha ahaatee xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku sugan laakiin wuxuu leeyahay marka shawaahid kale ilaa waxaan filayaa laba shaahid oo kale oo iyagana dacfi ku sugan yahay laakiinuu insha allahu xasanu ligayrihi ku noqon karo ayuu leeyahay waxaa kaloo bacdu ahlilcilmi ay tilmaameen kitaabka rasuulku qoray sala allahu alayhi wasalam ee uu qoray ninkaa la odhan jira camr ibnu xasm waa kitaab waxyaaba fara badan koobsanayo umuur badan ama cilmi badan baa ku sugan waxay ahlulcilmiga qaarkood yidhaahdeen walow sanadkiisu yaanu saxiixba ahaana laakiin waa kitaab aad u mashhuurah oo aad u caana oo ibnu cabdilbar oo kale waa ka idhaahdaa ashbaha tawaatur fii majii'ih tawaaturka ayuu shabahay ummadda ama culimmaduna waxay kula kulmeen qabuul buu idhaahda cabdilaahi ibnu abi bakarkaasina sida sancaani uu ku sheegayo sublusalaamka isla markaana uu uga horreeyey uga horreeyey sheekhii maqhribigii ahaa ee albadru tamaam lahaa ma aha cabdilaahi bnu abi bakar sidiiq maaha radia allahu canhu in abubakar sidiiq ma aha ya waxa weeyaan marka waa cabdilaah ibnu abi bakar ibnu moxamed ibnu camar ibnu xasmi weeye alansaari ha ninkaasi weeye waay isku soo duuduubo xadiidkani masalada uu ku saabsan yahay waxa weeye qofka aan daahirka ahayni kitaabka ma taabanayaa mise ma taabanayo ma taabanayaa xadiidka laga qaadanaya ha qofku haddii aan u weyse qabin kitaabka qur-aanka a taaban maayo uma bannaana inuu taabtaa qowlkaana ahlulcilmi fara badan fara badan baa maray waxaaba ka mid a afarta imaam arbaculmadaahibka a maqasheen sidaasay qabaan saxaabadii qaar ka midana waxaa ka asaxday markaanay weyse qabin musxafka taabashadiisa inay iska ilaalin jireen sida ibnu cumar oo kale iyo salmaan alfarisi oo kale iyo sacad ibnu abi waqaas iyo saxaabadaana way ka asaxday waxaanay deliishadeen xadiidkan waxaa kalooy deliishadeen aayadda qur-aanka ah ee laa yamasuhu ila almutaharuun ma taabtaan kuwa la daahiriye mooyaane waay bacdu ahlilcilmi waxay idhaahdeen oo ay mareen inuu iska taaban karo macnii inay fiican tahay inuu qofku dahaaro ku taabto kitaabka ilaahay oo daraaraha dahaaro la-aan aanu ku taaban inay fiican tahay shaki ma laha laakiin waxay idhaahdeen markaa muxaram kama aha inuu taabto qofku haddii aanu markaa weyse qabin bacdi ahlulcilmiga sidaa marayna way jiraan aayaddaa qur-aanka ah ee jumhuurku ay deliishadeen ila almutaharuun maxaa looga jeedaabaa laysu khilaafsan yahay sida raajixaana waxaa looga jeedaa markaa malaa'igta kitaabkana qur-aanka loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa kitaabka ay malaa'igtu hayaan marka almutaharuun waa malaa'igta weeye waxaana u deliila waa kuwa la dahiray ee ilaahay dahiray jalla wacala laakiin bani aadamku waa mutatahiriin iyagu soo maaha iyagaa dee tahaaradii ku dadaalaya in allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu almutaahiriin markaa lama odhan laa yamasuhu ila almutaahiruun kuwa tahaaro qaatay iyagu tahaarada markaa sameeya ee kuwa la ahiray baa layihi ilaahay jala wacalaa ahira amaa xadiidkan halkan inoo yaalla marka la waxa weeyaan la ysla qaata inuu sugan yahay ama uu xujayo oo la deliishanayo marka rasuulku leeyahay laa yamasu lqur'aana ilaa waay allaa yamasa almusxafa ilaa aahirun ama allaa yamasa alqur'aana ilaa aahirun daahirka maxaa looga jeedaa baa layidhi bacdu ahli lcilmi waxay idhaahdeen daahirka waxaa la idhaahdaa qofka muminka waa la idhaah dee gaalku waa nijaaso caqiido baila iyo gaalnimo iyo balaayu ku sugan yihi soo maha muminkuna waxa weeye waa daahir ina almumina laa yanjus waay waxaa kaloo daahirka markaa la idhaahdaa adaahiru can inajaasa nijaastika ka daahirka ah waxaa kaloo daahirka loo isticmaalaa adaahiru can alxadathi alaakbar xadadkii waxa weeye weynaa ka daahirka ka ah ama aahaaratu can alxadathi alakbar wain kuntum junuban faaharuu waxaa kaloo loo isticmaalaa aahaaratu can alxadathi alasqar xadadkii asqarka ahaa in waxa weeye laga daahirya markaa macaanida noocaasa ayuu ixtimaali karaa mid ka mida in lagu xambaaro la idhaha kan gaarka ah baa loo jeedaa daliil bay u baahantay baa soo ma aragtid daliil bay u baahan tahay adigu markaa riwaayaadka dacfigu ku jira qaarkood ahlulcilmiga markaa qaarkood oo yidhi waa laga qaadan karaa in looga jeedo daahirkii halkan yani kii xadadkii asqarka ahaa iyo kii akbarka ahaaba daahirka ka ahaa in waxa weeye looga jeedo waay alfaad laga qaadan karaa way soo aroortay bay markaa tilmaamayaan si kastaba walaalayaal ha ahaatee sida axwadka ah ee fiicani waxay tahay qofku haddii aanu weyse qabin qur-aanka inaanu taaban sidaasaa markaa axwada xadiidkanna waxaa laga yaabaa musanifku inuu ku ishaarayo ama uu soo arooriyey qofka aan weyse qabin waxyaabaha markaa ay tahay inuu iska ilaaliyo waxaa ka mida taabashadii qur-aanka kariimka ahaa qaala wa can caaishata radia allaahu canha caaisha waxaa laga wariyey qaalat inay tidhi kaana rasuulullah rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yadkuru llaha ilaahay mid xusa ayuuhaa calaa kulli axyaanihi wakhtiyadiisa oo dhan rawaahu muslimun muslim baa wariye wa callaqahu lbukhaariyu imaamu lbukhaari ayaana markaa tacliiqiyo isagoo mucallaqa soo saaray mucallaqa waxaa la ydhaha maa xudifa min mubtada'i isnaadihi raawin waaxidun faakthar walow ilaa aakhiri isnaad bilowga sanadkiisa xadiidka hal raawi laga jaray ama in ka badan ayaa mucallaqa la ydhaahdaa markaa imaamulbukhaarina laba meelood baabuu ku soo arooriyey isagoo mucallaqa muslimna wuu wasliyey oo xadiidu caaisha waxaan u tilmaamayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam mar walba inuu ilaahay xusaayey xusi jiray waay ase ahaatee waxa weeye waxa fiican bay ahlulcilmigu idhaahdeen qofku marka waxa weeye uu tusaale ahaan xaajo gudanayo oo kale iyo waxyaabaha la midkaa markuu ku sugan yahay marka waxa fiican inuu horta markaa iska dahaaro qaato oo dabadeetana ilaahay jalla wacalaa uu xuso sidaa awgeed baa qofku isagoo dahaaro qaada dahaaro qaba inuu ilaahay xuso ayaa akmal ah oo axsan oo fiican ha yeeshe eh wax qofka u diidayaa ma jiraan mar kastaba ilaahay jalla wacalaa inuu xuso inuu ilaahay xuso mar walba wuxuu diidayaa ma jiraan hadduu weyse qaba iyo haddii aanu weyse qabin marka haddaad tasbiixsanaysa ama taxmiid ama tahliil ama laa xawla walaa quwata ilaa billaah ama adkaartii iyo markaa dikrigii kale ama ducaysanayso inaad weyse qabto looma shardiyo qaala wuxuu uhi wacan anas bni maaliki radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalama ixtajama wuu istoobo wasallaa wuu tukaday walam yatawada' mana weysaysan akhrajahu taaraqudniyu walayanahu taaraqudni baa soo saaray walayanahu wuu jilciyey yacnii layana isnaadah sanadkiisu inuu yahay mid jilicsan oo layin ah ayuu sheegay xadiidku markaa waa xadiid daciifa waxaa ku sugan sanadkiisa sulaymaan ibnu daawuud waa majhuul iyo saalix ibnu muqaatil oo isaguna qawi aan ahayn wakadalika aabbihi waay weliba muqaatilkaasi oo uu ka warinayo saalix waaba kayru macruuf bay leeyihin oo isagana la garan maayo markaa xadiidkanina waa xadiis daciifa weeye sidaa awgeed baa arrinta uu sheegayee ah istoobistu inaanay weysada jebinahayn dee waa sida asalka ah waayo alaslu baraa'atu dhimma soo maaha asalku waa baraa'atu dhimma asalku waa inaanu arrinkani weysada jebinahayn ilaa daliil la helo marka baraa'adii asliga ahaydunbaa sida xadiidku uu sheegaya ay waafaqsan tahay marka daciifba ha noqda eh laakiin baraa'ada asliga ah ayaa haddii aan laba kurey lagu camalfalayaa dhiigguna ama ha ka soo baxo waxa weeyaan sanka ama afka ha ka yimaado ama meelahan kale ha ka yimaado waysada jabin maayo allaahuma ilaa sabiileynkii mid ka mida inuu ka yimaado mooyaane ha sabiileynkii labadii waddo midkood hadduu ka yimaado markaa uu jabinaya shaki mala qaala wuxuu uhi wacan mucaawiyata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama wuxuu rasuulku uhi alcaynu ishu wikaau sahi alcaynu ay yaqdatu lcayni soo jeedka ishu ay soo jeedaa wikaau sahi waa duburta markaa hilaygeeda duburta ayay xadhig iyo hilay u tahy fa idaa naamat ilcaynaani labada indhood marka ay seexdaan istatlaqa waxa furma alwikaau hilaygaasaa furma qofki dabadeetana inuu weyse jabo ayuu u banyaalla rawaahu axmedu waabaraaniyu wa zaada wuxuu dabaraani kordhiyey waman naama qofka seexdaana falyatawada ha weysaysto qaala wuxuu uhi wahaadihi ziyaadatu ziyaadadani fii hada alxadiidi xaalo ay ku sugan tahay cinda abi daawuuda abi daawuud agtiisa ahaatay min xadiidi caliyin xadiidka cali xaalayt duuna qowlihii marka laga reebo hadalkiisa wuhi istatlaqa alwikaau ah waa xadiidu caliyo wuxuu ahaa markaa wikaau sahi alcaynaani faman naama falyatawada sidaaskaa xadiidkaa caliya uu sheegayana lafdigiisu aha qaala wuxuu uhi wa fii kila lisnaadayni labada sanadba dacfun dacfibaa ku sugan labada sanadba dacfibaa ku sugan waayahay markaa xadiidkan sidaa sheekhu uu sheegayo weeyaanoo dacfi baa ku sugan sanadkiisa waxaa ku jira ninka markaa la idhaahdo abubakar ibnu abi maryama ninkaasina waa daciif weeye ahlucilmi fara badan baa daciifiyey ilaa qaarkood ay matruuk u sheegeen waay ziyaadadaa faman naama falyatawada'na xadiidka calina way ku soo aroortay dariiqeedana waxaa ku sugan baqiya ibnulweliid baqiya ibnulweliid baa ku sugan waana mudalis oo tadliisu taswiya ayuu sameeyaa waay cancanadiina dabaqaadkii sanadka oo dhan waxa weeye ma wada caddaynin waxaan leeyahay ma wada tasriixinin markaa samaaci cancanadii qaar bay ku jirta marka calaa kulli xaal xadiidkan bacdu ahlilcilmi way isku quweeyeenoo alimaamu alalbaaniyu oo kale xadiidkan wuu quweynayaa ee ahlucilmi kaleo quweeyena way jiraan oo uu ka mid yahay ibnu salaax iyo nawowi iyo mundiri iyo waxa weeyaan markaa qayrkoodba marka bacdu ahlilcilmi xadiidka way quweeyeen xadiidku macnaha uu tilmaamayaana waa arrintii ku saabsaneed hurdadu weysada ma jabisaa waay oo xadiidka waxaa laga qaatay oo loo deliishaday hurdadu waxa weeye sideeda naaqid uma aha oo sideeda weysada uma jabiso laakiin madiniya loo filaan bay uta weysada inay jabto waayo qofku inta uu soo jeedo wuu isilaalinayaa inuu weyse jabo ama wax ka yimaadaan dee uu iska ilaalinaya hase ahaatee mar alla markaa uu gamo ya mar alla markaa uu gamo dee waxa weeyaan maaragtay waxaa dhici karta inay wax ka yimaadaan ay wax ka soo baxaan waay qaala wuxuu uhi waliabi daawuuda ayda waliabi daawuuda waxa u sugnaaday aydan noqoday can ibni cabaasin ibnu cabaas waxaa laga wariyey marfuucan xaalow rasuulka uu kor yeelay inama alwuduu'u in kaleba maahe weysaysigu calaa man mid buu saaran yahay naama seexday mudajican xaalo uu dhinaca u jiifo wa fii isnaadihi sanadkiisana waxaa ku sugan dacfun sanadkiisana dacfi baa ku sugan waa sidaa sheekhu uu sheegayo markaa xadiidku waa xadiid munkara ayay ahlulcilmigu yidhaahdeen oo ninka la idhaahdo yaziidu abu khaalid loodhan jiray addaalaani ayaa qataado ka wariyey ahlulcilmiguna markaa way ku inkireen ilaa imaamu nawowi uu yihi xadiidun daciifun biitifaaqi ahli lxadiid ahluxadiidku inay daciif yahay baabay isku waafaqsanyin buu hi alimaamu nawowiyu raxmat ullahi caleyh markaa xadiidkani waa daciif wey ahlucilmiga qaar baa doonay markaa inay quweeyaan waxoogay markaasaa waxay idhaahdeen hurdada weysada jabinaysaa waata qofku dhinaca uu jiifsado laakiin taa waxaa lagaga jawaabaya jawaabteedu ay tahay xadiidku waaba daciif weeye xadiidkan iyo kuwa horena waxay ahayd xaggii hore uu hurdada kaga warramayay inuu markaa dhan isu raaciyo ayaa fiicnaan lahayd masaladaana horeynu uga soo warrannay aqwaal badan baa ku jirtee laba qowl baa ugu dhow baynu nidhi qowlka odhanaya hurdada taweyn iyo tayar baa la kala saarayaa iyo qowlka odhanaya hurdadu mutlaqan waa naaqido waxa weeye way jebinaysaa weysadii way jebinaysaa waxaanad moodaa weliba wallaahu aclam marka masalada aad loo sii egeego inuu ugu sii xoog badan yahay qowlka odhanaya weysada waxa weeye hurdadu weysada way jebinaysaa ha weysadu hurdada way jebinaysaa ama ha badnaato ama ha yaraato marka haddii aad gamacdo oo aad gasho heer waxa weeye aad maaragtay aanad kale ogaan karin inay wax kaa yimaadeen iyo in kale iska weysayso wa can ibni cabaasin cabdillahi bni cabaas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma ee ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi yaأtii axadakum midkiin waxa u imanaya ashayطaanu shayطaanka ayaa u imanaya fii salaatihi salaadiisa ayuu ugu dhex imanaya fayanfukhu wuxuu afuufayaa fii maqcadatihi salkii salalkiisa ayuu afuufaya maqcadadu halkaa lagu fadhiisto waa salalkii fayukhayalu ilayhi waxa qofkii la moodsiinaya annahu axdatha inuu weyse jabay walam yuxdith walxaal baa sidaa la moodsiinaya lam yuxdith aanu weyse jabin faidaa wajada daalika arrinkaa hadduu qofku dareemo falaa yansarif salaada yaanu ka gadoomin oanu ka bixin xataa yasmaca ilaa uu ka maqlaayo sawtan cod aw yejida ama uu ka helaayo riixan ur akhrajahu lbazaaru bazaar baa soo saaray bazaar ayaa wariyey waay marka waxoogay sanadkiisa waa laga hadlay laakiin waxa weeye shawaahiddaa ka dambaysa ayuu saxiix ku yahi xadiidku waa saxiixu lishawaahidi qaala wuxu uhi wa asluhu asalkiisu fi saxiixayni saxiixaynkuu ku sugan yahay min xadiidi cabdilaahi bni zayd xadiidka cabdilaahi bni zayd isagoo ah ayuu asalka xadiidku markaa saxiixaynka ku soo arooray waaya oo waa xadiidkii markaa sheegaya buu ishaarayaa in rasuulka la weydiiyey sala allahu aleyh wasalama shukiya ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam alrajulu yukhayalu ilayhi anahu yajidu shaya fi salaa qaala laa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixa xadiidkaasuu tilmaamaya ama uu ishaaraya walimuslimin muslimna waxaa u sugnaaday oo can abi hurayrata uu ka wariye naxwuhu isagoo kale oo xadiidkii markaa aynu soo maray waayahay marka axaadiidtani waxay tilmaamaysaa macnihii xadiidkii horeba uu ishaarayey oo ku saabsan waxa weeye shakiga dahaarada laga shakiya inaan la ictibaarin shaydaanki iyo waswaaskiisana aan loo hoggaansamin waayo shaydaanku waa cadow weeye ilaahay baa yidhi inna shayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa meelaha dadka uu ka soo gale ugu daranna waxaa ka mida ama uu aadka ugu dadaalay cibaadada inuu qofka ka khalkhaliyo dahaaradiisa iyo salaadiisa iyo inuu ka khalkhaliyo mar alla markaad salaada gasho ku imanaya waxba kugu furaya intaasaa kaa dhiman halkan maa tukan sujuud baad ka tagtay waxbaa kaa dhiman dahaaradiibu waxa weeye doonaya inuu kaa waswaasiyo waa cadow markaa weeye kolka waa inaan loo hogaansamin albaabkiisa layska xidho albaabka waswaaska waa in layska xidho marka arintaasi dawo fiican bay noqonaysaa isagina waxa weeye marka uu meeluu kaa soo gala kaa waayo waa iskaga kaa tegaya walilxaakimi xaakim waxaa u sugnaaday oo can abi saciidin uu ka wariyey marfuucan xaalo uu yahay mid rasuulka uu kor yeelay idaa jaa axadukum shayaan idaa jaaa axadakum shayطaanu midkiin shayطaanku markuu yimaado oo faqaala wuu ku idhaahda innaka adigu axdadta waad weyse jabtay falyaqul ha idhaahdo kadabta been baad sheegtay wa akhrajahu ibnu xibbaana ibnu xibbaan baa ku wariyey bilafdi falyaqul fii nafsihi naftiisa ha ka idhaahdo macnii niyadda ha iska idhaahdo yaanu afka kaga dhawaaqine niyadda ha iska idhaahdo waay laakiin xadiidkan markaa dambe sida qawiga ama raajix ahi waa inuu daciif yahay oo intaa dambe waxaa la gaar noqday ninka la idhaha ciyaad ibnu hilaal oo waxa weeyaan maaragtay ahlucilmigu ay ka hadleen ninkaasi ayaa la gaar noqday waay waa idaa ataadaa laga soo bilaabo marka calaa kulli xaal xadiidka intaa dambe waa daciif macnaha guud ahaan uu sheegayo oo inaan waswaaska shaydaanka loo hogaansamayno xadiidka horeba wuu faa'iideynayaa halkaas ayaa waxa weeye uu ku dhammaaday baabkii nawaaqid ulwuduu waxyaabaha uu ka tegayna insha allah waynu ilxaaqin doonaa subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online